oo soomaaliyeed taale maxamed siyaab waxa uu shalay galabnimadii si rasmi ahaana usoo gabagabeeyey aqoonusay daarsigii maalmahanba u socdayee culimaa udiinka soomaaliyeed oo ka kala socday dhammaan gobollada iyo degmooyinka waddanka soomaaliya uu ka kooban yahay waxaana oo aqoonusay daarsigaasi socday bishan aynu ku jirno kowdeedii ilaa iyo shan iyo labaatankeedii waxaana muxaadarooyin ka jeediyey mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dalkan soomaaliya gabagabadii aqoonsidaarsigaasi khudbad qiimale oo madaxweynuhu ka jeediyey waxa uu kaga warramay dowrkii shariifka ahaa ee culamaauddiinka soomaaliyeed ka soo qaateen fidinta diinta islaamka waxaana uu sheegay inay ahayn kuwo iskood isu faray barashada diinta islaamka kadibna ku dadaalay sidii ay u bari lahayn ummadda soomaaliyeed oo iyadu boqolkiiba boqol dad muslin ah madaxweynuhu jala siyaad waxa uu sheegay in kacaanku isagoo qadarinaya dowrka shariifka ah uu mudnaan gaara u siiyey halgankii culimaauddiinka soomaaliyeed ka soo qaateen gobonnimada dalka iyo xaqiijinta midnimada shacbiga soomaaliyeed kaasoo ay bulshadooda kaga kasbadeen maamuus iyo xushmad gaar ahaaneed madaxweynuhu waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in culimaauddiinka soomaaliyeed ay sii xoojiyeen doorka ay ku leeyihin baahinta diinta islaamka ee muqadarka xoojinta midnimada shacbiga soomaaliyeed iyo kahortaga kuwa yar ee isku dayaya inay si xun u fasiraan caqiidada diinta islaamka islamarkaasina doonaya inay kala dhantaalaan midnimada shacbiga iyo horumarkiisa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barho ka hadlaya xaaladda degmooyinka ka tirsan gobollada waqooyi dalka soomaaliya oo dhowaan waxyeello ay gaarsiiyeen budhcad waxa uu sheegay in xaaladaha degmooyinkaasi ay haatan yihiin mid caadiya howlaha qarankuna si habsamiya ay uga socdaan jalasiyad waxaa kaloo culimaauddiinkaasi uga warramay heshiiskii nabadeed ee dhawaantan dhex maray soomaaliya iyo etoobiya wuxuuna sheegay in qaar ka mid a qodobadii lagu heshiiyey la dhaqan geliyey inta habsana lagu guda jiro dhammaystirkooda